barnaamijka cawiiska washington sabti kasta waxaad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadan caawa iyo cawayska idinku hayana waxaa ka mid ah nin magaalo ka safray iyo mid baadiye ka soo kici timay oo mid kastaa mashaakilaan yarayni ka qabsaday safarkiisii waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii aanu la yeelanay fanaanka nimcaan hilaar waa hagaag xasan obsiiye rayaale oo ah hal abuure ku nool magaalada bowrame ayaa wariyahayaga haashim sheekh cumar good uga warramay qisada dhex martay nin reer magaal ah oo aan weligii baadiye arag wixii ka qabsaday safar uu rabay inuu ku tago magaalada baki isagoo ka tegay bowrame iyo weliba nin reer baadiye ah oo markii ugu horreysay tuulo yimaada mashaakil aan yaraynina ka raacay socdaalkaasi xasan rayaale ayaa qaab suugaan sheeka xariira u dhigaya labadaa nin wixii ay is yidhaahdeen bal aynu ku hormarno kii reer magaalka ahaa iyo jabkiisii oo uu ka sheekaynayo meel barwaaqo ahaydoo baarguduudlaha cawskii xariiradu ay isbarkadeen ayaan baal u leexa ilaa waa mirqaakii boondarada eh ilaa showbaki maahee dariiqii bulaxaar baa bartanka ugu jira balaaya wey dhabaceeye bakiil meeldhaga weyn baa butayla ekaaday ana reer magaal dee inaan ahay kuwan xoolaha la daaqadee markaasaan dee budka waabshay isagu wuu iiga booday anna waan ka durbooday buuro aanan dhawaayn baan baxsadkii ku dhawaaday babacaa ila siibto intaa beerkii laabtiya bataa xaalad ka saaray tala way iga baahday bil-aadan agtaydiiyo baallahayga ka waayoy buul yaroo garabkayga meel burcuuda ku yaalay ayaan dee baxsadkii ku dhawaaday balaa iiga horraysaba duqda buurka lahayd bashow hinaasay la bugto dheri meesha bislaabaan baaba'ahaakisani quda beesha ka yaalan bay dee barbarka igu hadlaysay lawaa ilaa islaan hinaasane anna feed iyo teed la rabeen magaalada xigahay yaa ku bilaabay markiiba odaygiioo budka odaygii oo bugtaanta islaanta beriyahaasi la yaaba iyaa intiyuu budka qaatay barbarka igu hadlay markaasaan ka durbooday oodii baan barka qaatay la waa baqayaa bas yaroo meesha hordaayaan barbarkaa kaga laabo bilaa waa arkaajiyay baki meel layihayo baadiyaa ka dhintaa iyaa nugu jawaabay anuu ninki waa hagaag ninkii islaanta feedhay alla ilahe waarkaa la dhigay isagoy dhaawacyana soo gaadheen bal haddana aynu eegno kii reer miyiga ahaa oo intuu tuulo u soo safray rafaad badan kadib xabsiga loo taxaabay ku soco xasan rayaale ninkii baan weydiiyey isagana damaceed baa adduunya waada meele xaga daruuro aafad lahayn adoo dara dhisaya ama duniya dhaqaya ayuunba iska degtaa waa yir kuu rogmada warwaar aad ka dhacdaa ee waaban kugu daray wuxuu iigu jawaabay war anoo duurka ku nool dhulka daymo barwaaqo cuudku uu ku dareero baan daabiyad gaadhis lahaa waxaa iigu daraydna midii deeqa ahayd ee beriya doorka jacayl iyo aan wadaagnay danta oo doobiyadaasi ku nool baa soo daycaanin lahaa intaanu dhiigu dhawaaqin baa daasad caan aan qaatay hangoolkii deganaaye dugaaga aan u samaystay intiyoon degta saaray waxa aan digdigleeyo oon dariiqii hasadaaba duhurkii maray ahayd baa daabiyadii cumar buushle cumar cilmi suldaan nin loodhan jiray allah yarxamak baan dacalkeeda dee fadhiistay buuri anigoonan dilaalin oo seyriraydiiba duwal wax kalena ma haystoo seyriraydanuba gabadha kusoo doodoolaa u jecayah anigoonan dilaalin oo sariiraydiiba daboolka ka qaaday bay duqon indha beesha oo qori aad digir muddo hadba geesu duwaysay caanihii dee ku duqaysay hangoolkii deganaayo dugaaga aan u samaysay maan dee deligaa kaga jiidu yidhi waxaa kaloo dee dabadda ii yaallaba aniga labadiiba dee way isla digay markaasaan dee ka dulbooday ilaa waan didayaaye magaaladay daba yaacday carruurtay daba guurtay xeradii dibitoorka u dir ku xidhnaa ayaa ka dulbooday markiiba gaadhigii debitoorka ayaan daaqadda iska baneeyo dalan baan isku siiyey showmidii deeqaahidii baryo doorka jacayliya aan wadaagnin dantii ee daabiyadaasi ku nooloo soo dayaan islahaa ayaa dusha gaadhigan joogtay oo direwarkii waday moogto oo igu soo durugtay anna waan ku durkay dee alla nooma darayn dee alla nooma darayn shookaantaan duduway dee dee dariiquu shaagga la waayay dillaal saylada joogay dameer xaba ahaa duudmadoobe xamaan oo daqiiqdii daldalaya dee daxiinkaa ka sameeyey daxiinka yaa ka sameeyey midxinoo digdiglayn oo direeska sharaaba qorigii dabadiisa feeraha igu daqiiqay aar iga daa iga dayniba waayo duba meeshaan gaalimaan derigaas gejiyey kiina aakhira doole mid kaloo digdiglayn oo dibitoorkii waa ninkii jeelka haystay markaa aan u maleeyey baa deligaasi laaco jeelkaa laigu dabsiiyey ilaa waan didayaaye dacwad baa dee laysku istaaray waa nin duurka ku nool dacwad maan garani qaylumaan dee ku dayaashuuri sanadaa laygu daqiiqo yidhi sanado yaa laygu daqiiqay degmo meel layga dabyad baa ka dhintaa waa tahay kaasi wuxuu ahaa abwaan xasan obsiye rayaale oo magaalada bowramo ugu warramay wariyahayaga haashim sheekh cumar good sheekadaasi oo dheerayd ayaan idiin soo koobay haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaannu idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysigaanu dhowaan la yeelanay fanaanka dhallinyarada ah nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac aan idinku wareejiyo wariyaha iyaga jabuuti sagaal saciid faarax hees waxaa jirta aan aada u jeclahay oo inta badan waan dhegaystaa inkastoon isleeyahay horta heesaha badan aan qaadno qaarkood baa iska qisa ah sida heesta imkaad weydiinayso oo kale heestan in la sameeyo nin aan saaxiibanahay baan ugu kalifay ya nin aan saaxiibanaha xuseen rahaga leedhaa nairobi baan wala deganayn waxaa sameeyey xasan kaarshe xuseen raage isagu nairobi jooga wuxuu tigida goostay london inuu utago abwaanka heesta sameynayay waktigaasa nairobi joogna awood waxaan lahayn heestaasi qoraalkeeda west abna loogu soo diro ama email hana loogu soo diro oo maanta dee dunidu waa casri bay gaadhay laakiinse isagu wuxuu ka doorbiday intuu tigid qaato inuu inuu la nagu tago iyadoo warqad ku qoran soo qaada haddana
oo maxaa heesta markaas sidaas qiimahaasoo dhan maxaa geliyey
qisadu waxay ku socotay ninkaan saaxiibadnahay xuseen raage kolley sagale jacaylka yaraanta qofku qabtay ka weynaanta way kala adag way kala duwan yihiin marka ninka saaxiibkaya jacayl isaga ka weyn baa helay ka awood weyn weliba laakiinse waxaa waxaa xaalad waxaa lasoo daris lasoo daristay in la kala kaxeeyo isagiiyo ruuxii oo helanaa ya oo heesta eryada qaar baa waxaa ku jirta waa kale nin kastons leeyahay ka saar liiska magaceyga labta dhabarka haysiyo jiirkaiyo gebi laxaadkayga adiga ku lahmo si weyn igu laban laaban lagamana ladnaan karo marku kaaga lumo ruuxu lugooyada dadkaagii mulaaq shayga libin aasa iyo laba wanaag raba wixii aar kala geeya
isagii jacaylkiisa waa laisku diro waa la kala kaxeeyo haa waa la kala kaxeey weliba de qof oo aada u kalsoonaa sayla tahayna haddaan israada saarna ma karayo inaan saaro wuna jecelya qofkii laakiin mana haddana waxaasoo dhan waxaa kaga sii weyn qofkan kala kaxeeyey isagii ruuxi oo jeclaa humlaha qof aada ugu dhow ahaa marka saasay heesta waa qisadu ahayd xasan kaarshe aad buu salaamayaa sidoo kale maya u hela waa degaya iminka sidoo kale waxaan aada u salaamayaa ustaad daawud xanfar oo heesta la xameeyey ilyas diris caynaan oo markaasi heesta tumay saaxiibkay xuseen raage boqol kiiba sagaal boqol jeer aad buu salaamaya oo nin aanu aada isugu dhownahay waktigaan heesta tumayna marxalado kale aanu ku jirnay badanaa xidigaha geeska waan ka tirsanaano markaas kooxda intii ugu macquulsaneedna waxay joogeen nairobi markaas wakti xamaasa jirtay baanu samaynay heestan hadba dhinac baa loo qaaday mala socda laakiinse qisado xaggaas ujeedaa inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jirhkiyo gabilaxaadkayga adiga kulo moosi weye igu lablaaban inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jiirkiyo gebidaxaadkayga adiga kulo moosi weye igu lablaaban lagamana lanaan karo markuu kaagaloma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaha shayga dhibinaasa iyo laboonaag rabay wixii aayir kala geeya lagamana lanaan karo markuu kaagaluma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaha shayga dhibinaasa iyo laboonaag dhabay wixii aayir kala geeya mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaa labi sagaaliyo dhul shishe naasu ku xidhnaato in adigu laban tahay iyagu laabta ku dhex nooshaye mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasfa ku xidhnaato adigu lamaan tahay yabo laabta ku dhex nooshaye laxanoo hurdada gaalisluun goortan gala luuqa lubigana xusuusaha ilura laacdanu badhiidho alluma iyo dhulkaba naca kaamaladu maandhe laxanoo hurdada gaalisluun goortan galaluuqa lubigana xusuusaha ilura laacdanu badhiidho alluma iyo dhulkaba naca kaamalada maandhe lixdan jeerna diyon ku idhi waamka erisoohan libdhaaniyo haddii aan fasiro leebkaygu taagan oogada qalbiga saaran iyo liidku adi weeye lixdan jeerna diyon ku idhi waamka erisoohan libdhaaniyo haddii aan fasiro leebkaygu taagan oogada qalbiga saaran iyo liidku adi weeye mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasfa ku xidhnaato adigu lamaan tahay yabo laabta ku dhex nooshaye
ee ma jirtaa hees kale oo aad qaado oo sidaad abwaanka u wada mooyaane si kale dadka u dhigaan tan iyo heesaha badanaaba qaarkood waxaa jira laska laska ceyrsado oo laleeyahay hebel buu ku wadaa heblaayo ku wadaa ama ummad kale ku wadaa oo sida heestan idaan hori ku dhantay isla xasan kaarshin baa sameeyey erayo waxaa ku jira aan leeyahay u leeyahay xasan kaarshe kolku nacabka kaasoo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna cirkaas kaa tagtay noqoto reer waalan naana isku raacda ka filan hor kusoo gaara koley kama shekeyn karo wixii ka qabsaday heestaas dadkii baa si kale u dhigay hagiisi dadkii welibanio hadday bulsho badan ku qabsato u fiicnaan lahayd dad gooniyaan isku qabsanay dad gaara oo markaasi maya fanku ma jiraan dee dad iska dadka fanka iska dhegeysta aniga madaxaada xanuno xataa abwaankii dib baan waxu weydiin kari waayay waxaa markaa ila gudboonaatay inaan barteeda ku dhaafo iyakiina umaan jawaabin waayo hayga laabtan isaga haystay ha laakiinse aadna uga xumaaden iyo say u dhigeen iyo qaabka ayla hadleen laakiin qisadu marka aduu abwaanku kuu sheegay mise wuu kuu dhibay heesta
qasab waa inaan ogaan heestan u qaadan waxay tahay laakiinse heestaasi way fara badan tahay kugu sii fogaan maayo
kolka nacaamku kaa soo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna rakaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka filo nabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka filo nabarku soo gaadha nafsadanaintu ka dilo naafishkugu diiran maantana nabqaybsigaano nagidaa ku raaxsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hay sa hadda sheegta ama adinka ku dhacdo kale dhalinyaro badan waxaa jirta heese markay qaadaan haddana heesta markay baxdo dadku si kale ka dhigaan may dhacdaa marmar abwaanku inuu kugu khaldo hees uusa kuu sheegin micnaha runtaa ka dambeeya way jirtaa iminkiiyo markii horeba hees fankii horeba way jiraan heeso lasku maldaxo lasku khaldo oo hadhow tulaad ku warhelayso dheengadan ku qabsatay iyo jigta way dhacdaa in aniguna ninnimadaydaada noocsan kuga waa siiye tahay aad bay u mahadsan yihiin sagal siciid faarax iyo nimcaan hilaac heestaasi ayaa guud ahaanba barnaamijkeennii caweyska washington ugu dambaysay toddobaadka dambe intaynu qayb xiisa badan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
korse aada nashaa kii jirtee naaxin garan weyday kiyo neefsanayad xubbiga naxashka sii saartay ugu nooc bartay waa kaas nuuxsan kari waaye kolse aada nashaa kii jirtee naaxin garan weyday kiyo neefsanayad xubbiga naxashka sii saartay uba noo bartay waa kaas nuuxsan kari waaye maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raasha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxaa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayne naxli ku daaye idaida noole kulantee maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha way maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samahan hayne نحل اللي كنت عايز انت نقول كل jecaysigaanu nagidaa ku raacsha maantanaan qaybsigaanu nagidaa ku raacsha waxaa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasimana ma yeshaba ishqaniyad samaan hayne naxlili ikudaayeeda nooli kulantee